magacaygu waa xasan cali maalin loo yaqaano xasan dhagoole waxaan joogaa degmada jamaame waxaan ka mid ahaa dadkii caailada ahaa ee ehelkii maxamed cabaas axmed diirshe oo uu duqeyn u geystay ciidamada maraykanku waxa uu ahaa nin oday ah oo nabadoona oo nabadoon ummadda soomaaliyeed oo dhan ah ma uusan ahayn beel keliya nabadoonkeed wuxuu ahay nabadoon ummadda soomaaliyeed oo dhan wuxuu ahay nin inta aan ka xusuusta noloshiisa u adeegaa danaha iyo ummadda masaakiinta iyo dadka masaalixdooda si aad a uga shaqeeya u ahaa inta aan ka xusuusto ninkaasi waxa uu ahay nin furfuran dhallinyaro ahaa dhallinyaro ahaantiisii kusoo barbaaray wanaag ummadda dhexdeedana si aada looga yaqaanay haddana waxa uu noqday nabadoon khaasatan beel buu u ahaa marka gacanka gardaranaa dishay waa tahay maxaa idinla tahay marka uu maraykanku ku beegsaday nabadoonka nabadoonka waxa uu ku beegsaday waxa weeyaan gardarooyinka uu ku leynayo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka oo sida gardarada ah u duqaynayo oo isagoon u aaba yeelin u duqaynayo unbuu u beegsaday oo ula raagsaday isagoo adeegaya dadkiisa iyo masaalixda ummadiisa oo nabadoon ahaanad mooyaane mana uusan ahayn nin kas tirsan al-shabaab nin nabadoona oo shicibuu ahaa oo dadkiisa u adeegaya marka waxaan leenahay si gardaro ah ayaa ninkaas maraykanku u beegsaday ka waran nabadoonka maxamed cabaas nin noocey buu ahaa maxamed cabaas nabadoonku waxa uu ahay nin furfuran oo wanaagsan oo dhallinyaro ah inta anigu aan ka xusuusto ilaa waqhtigan aan aqaanay maxamed nin wanaagsan oo bulshada dhexdeeda si fiican looga yaqaano ayuu ahay
waa tahay mar walba maraykanka oo duqayn geysto wuxuu sheegaa inuu beegsaday saraakiil al-shabaab marka nabadoonka ma nabadoon beeleed buu ahaa mise sarkaal al-shabaab nabadoonku sarkaal al-shabaab ma ahayn wuxuu ahay nabadoon beeleed maraykankuna mar walba intuu duqayn u geysto oo dhibaato ummadda soomaaliyeed u geysto shacabka ayuu haddana wuxuu ku tilmaamaa qofkaasi wuxuu ahay sarkaalka ee al-shabaaba waana been maran habaabina iyo waxa uu indhaha caalamka u sheegayo ummadda o dhan uu ku maran habaabinayo maxamed ehel iyo qaraabuu lahaa khaasatan waxa uu lahaay qoysas buu lahaay uu ka tegey laba qoys ayay ahaayeen qoyska ugu horeeyey wuu ka dhintay waxay ka tagtay afar caruure saddex wiil iyo hal gabar dibna qoys kale u qaatay waxaan u malaynayaa isagana afar caruura inay joogto laba wiil iyo laba gabdhood tahay qoyskaas ayuu hadda ku dambeeyey ugu dambeyn ummadda soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ogaadaan dhagarta iyo khaa'inimada uu u geysanayo maraykanku shacabkiisa masaakiinta ah isagoo u huwanaya shaati al-shabaab ayaan laayay ku gabadfalaya intuu dhammeeyo dadka iyo shacabka dhibaato u geysto marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan arkaana dhagarta maraykanka intaasaan ku bogaadinaya shacabka soomaliyeed bismillaah magacayga waxaa la yidhaahdaa caabi axmed maxamed waxaan joogaa degmada jamaame waa tahay sidee u aragtaan duqaynta uu maraykanku ku beegsaday nabadoon maxamed cabaas hadda duqaynta maxamed cabaas oo maraykanku ku beegsaday waa iska caddahay waa caduutinimo ummadda soomaaliyeed uu u hayo haddee maxamed cabaasna waa dad shacab ahoo horay maraykanku u duqeeyayuu daba yaallaha ku jiraa waa iska caddahay taas walaalle wuxuuna isaga caddahay horayuu dadka masaakiinta inta u duqeeyo oo ilmaha u laayo oo masaakiinta u dilo oo islaamaha u laayo oo caruurta u laayo wuxuu yidhaahdaa sargaal shabaabhaan dilay sargaal hebelahaan dilay haddee waa dhagar iyo qaacinimo iyo gaalnimo isaga ku jirta iyo cawtinimo wuxuu u dilay ma ahayn maxaa cabaas inta aan ka naqaanay shabaabna ma ahayn sargaal shabaabna ma ahayn suldaan soomaaliyeedoo ahaa khaasatan suldaan beeleedoo ahaa beeshii oo suldaanku u ahayaa joogtoo taagan oo annagaa ka mid a oo heladiisiiya haddaba ma ahayn sargaal shabaaba ninkaas hadday sheegteen iyo haddii ay hadda sheega rabaanba ma ahayn asagoo beertiisii usii socdo intaa danihii ummadda soo qabtay beertiisii usii socda oo beertiis inuu fasha rabay inuu ku dileen meel saddex kilomitr u jirta degmada jamaami nin beertiisa falanayo marna u adeega beeshii uu suldaanka u ahay iyo beelaha kaleyto oo soomaaliyeed suldaan wuxuu ahaay marna suldaan guuda oo ummadda soomaaliyeed oo dadka muslimiinta ah oo islaamka ah oo maslaxadooda ka taliya marna wuxuu ahay suldaan beeleed oo khaasatan beelow gaar ugu sii ahay dee markuu qabto beelahaas oo arrimahooda oo kala xalliyana beertiisu yaambada u qaadanayo iyo beertiisu usii socday markay dilayaan beertiisu usii socday waa tahay taariikhdiisa maxaa ka xusi kartaa inta aniga aan ka garanayo maxamed cabaas wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan wuxuu ahaa nin oo aad dadka maslaxadooda uga taliya anuu xumaan ha yaraato ha madnaato wax yarba allah ka dhige kuma hayo intuu anugu aan ka aqaanay